waayo marka ugu horeysa african waa ku salaamaya adi iyo bahda idaacadda kulmiya iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba salaan kabacdi haddii aad runtii weydiisay qodobada dhammaantooda ma wada arkin ma wada akriyin laakiin badidooda waan arkay qodobadaasna run ahaantii kolleyba qodobo ummadda soomaaliyeed ay ku farxaysa badidooda inaanay hayn baad moodaa aniguna shaksi soomaaliyeed baan ahay shaksi jecel soomaalinimada iyo midnimadaan ahay shaksi taageersan federalismka ay ummadda soomaaliyeed dooratay baanahay marka waxaan anugu arkaa inaanu runtii u danaynayn ummadda soomaaliyeed waxaanan dareenayaa haddii aad dib ugu noqoto octoobar hadalkayga haddaad dhegeysataan waxaa shirarkaasi ama shirka shirarka lagu qabanayo ama madalahaasi madasha isku tilmaamay inaanay ahayn wax maslaxada ummadda soomaaliyeed ugutaagnahay go-aana ilaa iyo imika go-aan lagu farxi karo oo ummadda soomaaliyeed ku farxi karta oo meesha kasoo baxay maan arag waayahay madaxweyne kasukow inaadan ku faraxsanayn go-aanka kasoo baxay madaxdii waxa ay go-aamiyeen in hakad ay geliyeen wada shaqayntii ay gebi ahaanba la lahaayeen dowladda dhexe madaxweynaha puntland oo aad ku-xigeenkiisa tahay ayaana guddoomiyaha golaha iskaashiga ah oo madaxda saxiixday go-aankan soo saaray qaybka ah dhankaada madaxweyne ku-xigeenka puntland master camey bal ka waran go-aankaasi miyaad ku raacsan tahay anigu kuma raacsanin laygala tashan haddii lagala tashadana sidaas si ka duwan baan udhigi lahaa dawlad haddaad soo qaadana dawladdu maaha hal qof maaha dawladdu saddex hay-adood oo islaaliya wada shaqeeyo ayay ka kooban tahay go-aamada masiiriga ah ee noocan oo kalana waxa weeyaan golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka ayay u taallaa inay go-aan ka gaaraan ee shaksi isagu soconaya waxay la tahay go-aamada masiiriga ee noocaas oo kalea inay ku adag tahay inuu qaato sharcigana inaanan waafaqsanayn baad moodaa waya marka adigu sideed u dhigi lahayd waxaad tidhahday anigu sidaa uma dhigin bal nala wadaag
anigu sidaan udhigi lahaa waxa weeye dawladda federaalka waa dawladii federaalka wax badan baynu wada leenahay dad isku mida baynu nahay waxyaabahan laga cabanayo oo dhan waxaa lagaga wada hadli karaa miis dadkuna luqad aan la garanayn ku wada hadli maayaana af soomaali baynu ku wada hadlaynaa maadaama af soomaali lagu wada hadlayo waxaan ka doorbidi lahaa sidaan octoobar ba idi in miiska laga wada hadlo oo bal waxa laysla ogol yahayna layskala qaato wixii laysku diidan yahayna muxuu ahaa si dad ah oo walaalkinimo ah oo dawladnimo ah oo qarannimo ah looga wada hadlo sidaan udhigi lahaa anigu waa sidaa weeye waya marka adigu miyay miyay ku muuqdaan eedeymaha ay madaxda maamul goboleedyada u jeediyeen kuwa dawladda dhexe
runtii eedeymaha haddii aada akrido for example qodobka amniga oo kale haddii aada akrido iyo siyaasadda labadoodaba waxaad moodaa eedeymo ay madax madaxda maamuladu leeyihiin inay dawladda federaalka saaraan oo ku camcamiyaan de looma baana waxayla tahay qof kasta oo madaxa oo laga doortay maamul goboleed loo doortay isagaa mas-uulka ah amniga iyo horumarka dalka dawladda iyada ah in yani dawladii federaalka lagu camcamiyo waxaan arkayay wadadii jawhar iyo iyo xamar baa xidhan wadadii muxuu ahaa baydabo iyo xamar baa xidhan baraawo iyo xamar baa xidhan yaa mas-uulka ah dawladda federaalku waxay ku caawinaysa way ku caawin kartaa laakin istraatijiyad qeexan oo cad iyo qorsho ha lala yimaado dawladda federaalka waa waxaan kuu leeyahay ha lala ha lala hadlo dawladda federaalka inta lala fadhiisto waxba yaan saxaafada iyo facebookyada iyo internedada iyo websytada iyo waxba yaan laysu marinin inta la wada fadhiisto gacmo geelkide hoos baa loo dhaqaay ha laga wada hadlo marka anigu waxaan arkaa mas-uuliyad maamul goboleedadii ay leeyihiin anigu aan ku jiro madaxweyne ku-xigeenka ahay inaan wasaare dawladda federaalka waxaan manaya caqliga saliimka aadaaba diidaya